salaamillah adiga iyo inta hawada naga dhegeysanaysaba horta runtii annaga maanta kolan ballaaran baan isugu nimid siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo waxgarab iyo aqoonyahano waxaanu ka hadlay waxay ka ballaaran tahay xubnihii golaha wasiirada oo xalay nagu dhawaaqay waxaa loo aragnaa gudiyaaxba in go-aanka dhan ah dadka gobolada koonfur galbeed ama maxay ahayd jidooyinka iyo degedego in dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay ku lug leeyihiin kaasoo ah in ummadii soomaaliyeed oo walaala ahayd oo wada deganayd oo xaqsoorka u baahneyd inay uxaqaysato la kala qaybinayo qaarna la raba in la ignoor gareeyo qaarna la raba in wax weyn laga dhigo shirka iyagan guddi qoraal baa la qabtay waxaanu diyaar u nahay berrit inaan soo saarno war saxaafadeed ku wajahan dowladda soomaaliya iyo mowqifkaanu ka qabnaa barnaamijka xali golaha wasiiradaha cusub urur goboleedka igab wasiirka u qaabilsan arrimaha soomaaliya dhammaan maamulada jira goboladaas maamulka shaaryada ama subaxa lagu yeeraana kii sharif xasan baa ha la xuso runtii adiga rabitaankii ummadda inta la diiday shaksiyaad iyo dalayaal shirqoollo kala gedisan lagu saliyey arrinta maanta golaha wasiirada haddaan ku noqda laweydiisayna wax la yaab leh ayaa meesha kasoo baxay waxqaybsigii ummaddana kuma dhisno ummaddana markaad fiirisid habka wax loo dhistay wax lagu qanci karo oo cadaalad ku dhisan maahan annaga beel ahaan be waxaad moodaa in la go-aansado in beesha gudahooda laisku dilo oo habkay wax uqaysan jirtay habka gudisan inta wax loogu qaybiya aniga ay islaayaan haddii madaxdiisaa yeeshay ma garanayno waxa ay ka heliyaan ama waxa ay u go-aansadeen inay beesha noola dagaalamaan marka kaba hordhaca ayaa rabana waxa kasoo saarna aad iyo aad baan nagu xuno wallaahi kuma sano kuma qanacsano maxaa yeele xildhibaanada beesha waa la socotaa aad iyo aad ayaan ugu dhaliinaynaa ayaga naftooda beeshooda loo maamulay ama ayaga in iska horkeeno loo kala qaybiyo in isku maayo loo go-aansaday marka ayaga naftooda shirka iyaga berita qayb bay ka noqon doonaan haddii alla idmo maxaa rabnaa inaan ku xakiino waroo dhanna berita ayuu naga soo baxaya intaas ayaan horudhac usii bixinayaa laakiin war nuxwarna berita ayaan soo saarin haddii alla idmo kaasu sax ma ahan kaasu sax ma ahan kuwa shabaano xoqayskata waa la yaqaanaa beesha miisaankeeda iyo waxqaybteedana waa la yaqaanaa maba ay dhicinba waxaa maanta beesha lagu xusayna sida ay u maareeyeen ayagana waa siay ugu talagaleen inay beesha gudaheeda ku mashhuuliyaan ma waxaan oran karnaa kamida maaha beesha sida xukuumadda maanta la dhistay maxaa yeelay mar haddii xabkii ay lahaayeen ama waxay jaami lahaayeen lama oran karo waa kamid